dhagana abuukar laamow oo ay gudoomiyaha kaamka arlaada ee magaalada balowdeyne iyo weliba uusa sheegay in saameyn ku dhalatay fatahaadiya sababtii udurada islamarkaasiitii ku dilaaceen kaamamka kaamkun iyo ka jaraan boqolaal qoys uwan iyo iniska jaraanta danyar waayeelo naafiyo owlaad iyo wayba xiligun ladaala dhiyahayana udara iyo kumid yihiin malaalida shubanbiyoodka oo islamarkaasiitii ku dilaaceen kaamka arlaada ee kayaala magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha kaamka arlaada ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan yaa ku hadlay sadayeeta dadka ka jara xaaladiyo kaamkaas wixii kuleelaas ka bilowday biyaha oo maartan watar falas ay lexeen oo daawla-aans ka jirto sida hadda in uduradu malaria iska dilacday ilmashaben biyood waxaas hadda iska hay meel hadda oo gargaar hadda marta aan u dhowo haddan aan ilmi ay la geenin dad ayagaba oo iska qabadaysan wa caafimaad daradaasna waa jirta se dhanaca biyaha baahidoodan aadaa u jirta ilaan biyihii wax sulyaal ay ku wada furan wax webiga ay soo mareen aan lasii cabuha waxayna dadka dadweyn iyo qof yarba ma kala laxaan udurkiise dadka weyn oo se waayelada oo kale intaas caruurta hadda intay saddexda bilood ay ka bilaawato ilaa ada sanadka intay koosisa aad ay u dhibaan caafimaad daraa kaneecadaas waa jirtaa se bakteriya wax badanna meesha ka dilaacay magaaladooda biyo dad waxay ku dayan waa xabadoo kaniin yar meelaha farmiisha qaar laga soo gaday waase ilaan unuga wixii oo baarad ay lahayn iskaga ridwa wax had oo munaasabad ee laaga dareemayna ma jirto caafimaad daradaas iska tahan dad oo waxaa iska jira kaniin hata ay awoodin unugii oo guddiga oo kaamka ka mid ah yaa wixii una halkaas aan ku tarkan tabare aan ku caawin aan unugii naftirka beled waa laisla fidhi oo iska halwa siba marka si ay dhaanta qofkii hadda culays fulunasofunu wixii daawada hata haddee qofka halkii doolar u tuurta meer aan kaniinka ka qabsadaa baan lahayn meel bii loo dhama haween waay aabeeshu ayagaa gurigaas ka fadhiya baagamudas unuga dawata xanuun ay qabto wax hataa oo meel oo daawo deg deg ee laga halay oo gargaar la geena maba jirta haa dad hadda biyaha dhexdooda ay ku umulay waa jiraan se laba quus oo kale iska jirta wixii dadkeen waxay saas yar haddee qofkii ay umulay ila meesha irba dhiig joojinay loo baahan yahay sida uuriyaama oo kale wax daaweyn oo loo isticmaalaa si jarmaltay qalabka taa qofkaad u geysa saaba maxay u geeni wa meel bajaad ma mari karta waxa oo socon kara ma jiraan wixii dhibaatay lasoo maray alxamdulilah wa baayaa ugu daran horta caafimaad daro way jirtaa si suulidii oo kaleento oo ma jirto suuli lama haay hal suulo aydaba oo dad diris ah ay ay leeyihin oo liiska soo qofkii laba iyo tobanka soo istaaga laba sac ilaa laga gaar feela meesha ay ku jiraan oo laga dabateekan biyaha lacabay oo kaleenta naftarkooda inuu biyo daaweysan oo maarata oo filtaraysan oo biyaal biyo lagu tashi kara ay ahaadaan ilaan wixii laa waa webi webigan biis waa ansax ma ahan haa waa jecelnahay ilmaan inuu noo daaweeyo oo dadkan oo masaakiinta barakaca meesha ah oo gargaar caafimaad ay loo fidiyo aad iyo aad u jecelnahay